bara guryihiina ka fogeeya nacdal baanuu rasuulku saaray calayhi salaatu wasalaam maa hiya lacna waxa weeyaan qofka ilaahay kuma naxariisto janno ilaahay kuma geeyo weeyaan wax sahlan maaha waayo qofkani qaybtii alle ayuu diidey yaa kaluu ku qanci laha ilaahuu qaybtiisa diiday inuu naxariis geeyo xaq uma laha iyadoo ilaahay si kale ugu dhaafo mooyaane markaa mukhanasiinta noocaasa in aad iyo aad looga foojignaado dhallinyarta laga wacyigeliyo innaga dhaqankeenni marka hore ahayd waa la isku caayi jiray oo ilmaha yar waxa lagu kobcin jiray hablala joog ah ayaa lagu kobcin jiray in lagu caayo deetanu iskaga fogaan jiray saa awgeed way nagu yarayd innaga laakiin waxaa laga yaabaa xadaaradan iyo ilbaxnimadan iyo tiifiyadan waxan inay keenaan sidaa awgeed waa in loo sheegaa in rasuulku nacdalay raganimadan aana u fiicnayn dumarka qaarna inays ragayso oo ragay noqoto oo kood iyo buud iyo hadallada iyo qaab maxaan kua qaab socodka iyo inay waxyaalaha isku soo rartaa laga yaaba kuwaana in loo sheego in rasuulku calayhi salaatu wasalaam carabkiisa uu ku nacdalay ummadda inta wax nacdashaana ay nacdale kaga dhacaysa ilaa malaa'igta wayalcanuhum allaacinuun qolada kalena waa dumar iyagu timaha ilaahay siiyey ayay iyaga qudhoodu saluugayaan isleey malaha waa yaryi deetana timo kale ardafiishala ayay ku xidhanayaan qaar kale ku xidhanayaan markaa midi waa tii xidhaysay ee shaqadeedu ahayd ama koofeer ha isku sheegto ama wax kale ha isku sheegtee waxa weeyaan waa tii shaqada ka dhigatay meesha u furatay midna waa tii dalbanaysay waa laba malcuuna waa laba lacnad isugu raacay oo lacnad ku heshiiyey walciyaadu billah mid kalena waa tan wax tunta ee farsamo yaqaanka ah ee wax ku qorqortay tina magaca igu qor halkan salaanta ii tun sidan kale idheh sanka ii dalooli wahaakada waxyaalaha noocaasa alwaashima ayaa la yidhahdaa ilaahay bay ka gooday ilahayna dad kale ka goynaysa oo tan dalbanaysa nacdal bay usoo jiidaysa intaba isku soo xooriyo ilaahay subxaana wa tacaala siduu ugu talagalay ayay aqbali waayeen dabeetana waxay mutaysteen in afkii rasuulka kariimka ahaa lagu nacdalo ayay xaq u yeesheen can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam laa cadwa isqaatiini ma jirto walaa diira baasaysina ma jiro walaa haama guumays laga faashadaana ma jirto walaa safar bil safaro oo la baasaystaana ma jirto walaa wafira ka orod min almajduumi ka judaanka qaba kama tafiru min alasad can abi juxayfata qaal ra'aytu waxaan arkay bilaalan oo jaa'a la yimi bicanasa waran yaroo gaaban farakasaa wuu qotamiyey uma aqaama salaata salaada ayuu aqimay fara'aytu waxaan arkay rasuul lahi sala allahu aleyh wasalam oo kharaja ku soo baxay fii xullatin isku joog mushamiran dallacay fasallaa ragcateen laba ragcadood buu tukaday ila alcanasa wuxuu qaabilayey warankii yaraa wara'aytu naasa dadka ayaan arkayey iyo wadawaaba xoolaha oo yamuruuna maraya bayna yadayhi xaggiisa hore min waraa'i alcanasa xagga hore ayay noqonaysaa ee murjinka can cumabata ibni caabirin qaal uhdiya lirasuuli lahi waxaa loo soo hadiyeeyey farruuju xariirin isku joog xariira oo dhabarka furan falabisahu waa xidhay uma sallaa fiihi waa ku tukaday uma insarafa waa uu ka soo jeestay salaaddii fanasaca wuu iska saaray nascan shadiida si adag buu isaga saaray kalkaarihi lahu sidii wax nacab oo kale oo nacaya uma qaala wuxu uhi laa yanbagii hada tan uma habboona lilmuttaqiin can ibni cabbaasin qaal qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam lacana allahu ilaahay ha nacdalo naxariista ha ka dheereeyo almutashabihiina kuwa isku shabaha ee min arijaali ragga ka mid a binisaai dumarka isku shabaha wlmutashabihaati kuwa isku shabaha ee min anisaai dumarka ka mid a birijaali ragga can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaal lacana allahu ilaahay naxariista ha ka dheereeyo alwaasilata ta timaa xidhiidhisa wlmustawsilata iyo ta dalbata wlwaashimata ta jidhka tunta wlmustawshima iyo ta dalbata can mucaadi bni jabalin radia allahu tacaala canhu qaal baynamaa xilli ana anugu radiifu nabiyi nebiga aan la fangashanahay laysa baynii wa baynahu anigii isaga aanu noo dhaxaynin ilaa aakhiratu raxli kooraha dhabarkiisa mooyaane faqaala wuxu uhi ya mucaad faqultu waxaan ku uhi labayka ya rasuula allah rasuul allahu ku ajiibay wa sacdayka iyo liibaantaadee uma deetana saara wuu socday saacatan waxoogay uma qaala wuxu uhi ya mucaad qultu waxaan ku uhi labayka ya rasuula allah wa sacdayka liibaantaad uma saara saacatan muddo kaluu socday uma qaala wuxuuhi ya mucaad qultu waxaan ku uhi labayka ya rasuula allah wa sacdayk qaala wuxu uhi hal tadri ma garanaysaa maa xaqullahi xaqa ilaahay ku leeyahay calaa cibaadihi addoomihiisa qultu waxaan ihi allahu ilaahay iyo wa rasuuluhu rasuulkiisa aclamu waa aqoon badan qaala wuxu uhi xaqullahi xaqa ilaahay ku leeyahay calaa cibaadihi addoomihiisa uu ka rabaa an yacbuduuhu waa inay caabudaan walaa yushrikuu bihi aanay aanay ku larin shay-an waxba aanay la wadaajinin uma deetana saara waa socday saacatan waxoogay kale uma qaala wuxu uhi ya mucaadi ibnu jabal qultu waxaan kuhi labayka ya rasuula allah wasacdayk qaala wuxu uhi hal tadri ma garanaysaa maa xaqu lcabdi cala allah addoonku xaqa uu ilaahay ku leeyey idaa facaluuhu markay saa yeelaan qultu waxaan ku uhi allah warasuuluhu aclam qaala wuxu uhi xaqu lcibaadi cala allah xaqa addoommuhu alle ku leeyihin an laa yucadibahum waa inaanu cadaabin can cabdillahi bni cumar radia allahu tacala canhuma qaal qaala anabiyu sala allahu alayh wasalam ina min akbar alkabaa'ir dunuubta kabaa'irkaa ka ugu weyni waxa weeye an yalcana arajulu ninku inuu nacdalo waalidayhi labadiisa waalid qiila waxa la yidhi ya rasuula allah wa kayfa yalcanu rajulu oo qofku siduu caayaya waalidayhi ma labadii waalid ee adduunka keenuu cay u quraya qaala wuxuu uhi yasubu arajulu ninku wuxuu caayaya aba rajulu ninkale aabihi fayusabu isna waa la caayaya abaahu wa ummahu sabab buu u noqonaya can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaal ina allaha ilaahay khalaqa wuxuu abuuray alkhalqa uunka oo dhan xataa idaa faraqa markii uu dhammeeyey min khalqihi abuurkii uu ka faaruqay qaalat iraximu qaraabadii waxay tidhi iyadoo jidh laga soo dhigay oo af iyo carab loo sameeyey haadaa kani maqaamu alcaa'idi bika min alqadiica haadaa halkani maqaamu waa goobtii alcaa'idi bika ciddii ku magangelaysay ay istaagaysay min alqadiica goynta kaa magangelaysay halkan waxaan u taaganaya ilaahayow goyn baan kaa magangelaya in lay gooyo qaala wuxuu uhi nacam haa amaa tardayna raalli miyaanad ka ahayn an asila inaan xidhiidhiyo man wasalaki ciddii ku xidhiidhisa wa aqdaca aan jaro man qadacaki ciddii ku jarta qaalad waxay tidhi balaa yaa rab nacam haa raalli baan ku ahay qaala waxa uu ilaahay yidhi fa huwa laki adiga ayaa iskale sida can caaishata radi allahu tacala canhuma qaalat jaa'atnii waxa ay timi imra'atun gabadh wa macaha waxay wadataa ibnataani laba hablood tas'alunii waxbay weydiisanaysay falam tajid cindii agteyda kamay helin hayra tamratin waaxida xabad timida guriga dhan ayaan ka hellay fa acdaytuha xabadiina waa siiyey fakasamathaa waxay u qaybisay bayna bintayha labadeedii hablood uma qaamad way kacday fakharajad way baxday fadakhala nabiyu nebiguu soo galay sala allahu alayh wasalam faxadastu waan uga sheekeeyey faqaala wuxu uhi man buliya qofka lagu jirrabo ee lagu imtixaamo min haadihi albanaati hablahan bishayin wax lagaga imtixaamee la siiyo fa axsana ilayhinna wanaajiya kunna lahu waxay u ahaanayaan sitran xijaab min annaari naartay xijaab ugu ahaanayaan can cumar bni khadaabin radi allahu canhu qaal qadima cala nabiyi nebiga waxa u yimi sabyun dad la soo xidhay maxaabiis dagaal lagu soo qabtay fa idaa imra'atu waaba gabadh min asabyi maxaabiisti ka mid a oo taxlubu lisaysa sadyaha naasaheeda ayay lisaysay tasqi iyadoo naasuhu shubmayaan oo ilmihii ay waraabin lahayd ay nuujin lahayd u baahatay id xilliga nooca ay tahay wajadad waxay heshay sabiyan wiil fii sabyi ku jiray oo ay dhashay bay heshay fa akhadadhu waa qaadatay fa alsaqathu waxay ku dhejisay bibatnihaa caloosheeda oo wa ardacathu waa nuujisay fa qaala laha nabiyu sala allahu alay wasalam nebigu waxa uu yidhi atarawna ma arkaysaan atarawna ma u malaynaysaan haadihi tani taarixatan waladaha wiilkeeda inay ku tuuri lahayd fi naari dab ma u malaynaysaan qulnaa waxaan idhi laa maya wahiya iyadoo taqdiru awoodaysa an laa tadraxahu haddaan lagu khasbin iyadoo awoodaysa ikhtiyaar leh marnaba ku tuuri mayso faqaala wuxu uhi lallahu ilaahay baa arxamu uga naxariis badan bicibaadihi addoomihiisa min haadihi tan biwaladiha siday tani inanka ilmaheeda ugu naxariis badan tahay ilaahay baa addoomaha uga sii naxariis badan xadiiska mucaad waa xadiis lxuquuq baa la ydhaha xadiiska xuquuqda waa xuquuqda ilaaha khaaliqa ah iyo makhluuqa u dhaxaysa ilaahay xaq buu inugu leeyahy xaqaa inugu leeyahay markaynu ka soo baxno isna mid buu isa saaray ilaahay cidi waxba kuma waajibiso isagaa isku waajibiyey rasuulkeena kariimkiina calayhi salaatu wasalaam mucaad oo nin daayar ahaa oo caalima oo uu aada u jeclaa ayuu la hadlaya waxay wada saarayeen faras weliba si layaab buu la hadlaya wuu soo jeedinaya saddex goor buu u dhawaaqaya meel fogna kama joogaan ka daba fadhiya waxaa u dhexeeya ka hore oo keliya laakiin wuu intibaahiisa wuu soo jeedinaya yaa mucaad mud waamusaya haddana waxa weeyaan wuu u yeedhayaa mucaadna wuxuu odhanayaa labayka yaa rasuul allah wasacdayk si aad u qiimo badan buu ugu jawaabayaa hee keliya maaha waa labayka waan ku ajiibay wasacdayka weli waa ku liibaanay yeedhidaadaan ku liibaanaye marka dambe u odhanayaa ma garanaysaa xaqa ilaahay addoomihiisa ku leeyey markaasuu yihi maya garan maayo ilahay rasuulkiisu baa garanaya waxa uu leeyahay ilaahay addoomihiisa wuxuu ku leeyey inay keligii caabudaan waxna aanay ku shariig yeelin oo aanay cid kale ku ladhin waa xaqa keliya waa wax fudud ciddii ilaahay u fudaydiyo markay intaa ka soo baxaan xaqa iyagu ilaahay ku yeelanayaan ee uu isa saaray muxuu yihi waxa weeyaan qof sidaa yeelay inaanu cadaabin dembi kasta ha gaadho ilaahay shafaacada dembi dhaafka naxariista imtixaanka wax badan baa lagaga dhaafaya marka xadiiskaasi waa xadiis bishaaraha waxa uu ka reebay oo ku jiray yaa rasuulallah dadka waa u bishaareeyaa meye ha u bishaaraynin way isdhiganayaan marka imaam mucaad ibnu jabel intaanu dhiman yar ka hor ayuu iska sheegay isagoo isleeyahay cilmiga la dhimanin ayuu sheegay intii hore o dhan muu sheegin xadiiska labaad cabdillahi ibni cumar wuxuu sheegaya ina min akbari alkabaa'ir dunuub la gala kuwa ugu waaweyn waxaa ka mid ah dunuubta waaweyn an yalcana arajulu waalidayh qofku inuu labadiisa waalid u caayo u nacdalo qiila ya rasuul allah wa kayfa yalcanu rajulu waalidayh qaala wuxu uhi yasubu rajulu ninku wuxuu caayayaa aba rajulu nin kale aabihi fayusabu waa la caayaya abahu wa ummah cay labada waalid ee adduunkaba ku keenay ee noloshaada wax laxadle ku lahaa ee iyagu halkaa ku soo gaarsiiyey inaad cay u sababto oo aad cay u soo hoysaa waa mid subxaan allah waa arrinaa wanaagsanay laba siyaabood ba u dhacdaa in qofkani liidashada iyo xumaanta iyo qiimo darrada uu ka gaadhay inuu toos labadiisa waalid u caayo kaa arrin la sawiran kara maaha waa qof xadiidka maraya sagxadda maraya kaa markaa rasuulku maba u sheegin calayhi salaatu wasalaam kaasi waa mid ina daayey laakiin kuu ka hadlaya waa maxay waa mid sabab u noqonaya siduu sabab ugu noqonaya qofuu cay kaga horaynaya nacdal ha noqoto cay kale ha noqoto cid buu waalidkii caayaya ama aabbihi ama hooyadii dhallinyartu aad waa u dhugtaan yay waalidkooda caayin caydan ka soo baxaysaa qofka kaleo ma afla'a weli xaq wuxuu u leeyey intuu ku yidhi ileeg inuu ku idhaahdo rasuulku calayhi salaatu wasalaam inuu ka dulqaatana waa ay ka khayr badantay ninbaa wuxuu caayaya abubakar rasuulkuna waa maqlayaa deetaa abubakar wuu iska aamusnaa laba goor markuu ku yidhi ayuu mar saddexaadkiisa in waayo wuu jawaabay rasuulku iska kacay calayhi salaatu wasalaam abubakar baa ka daba dhaqaaqay o uhi ya rasuul allah ma waxxun baa sameeyey maxaad uga dhaqaaqday wuxuu uhi malag baa soo degay oo ku difaacayay intii hore o dhan malag baa soo degay adiga gaarkuugu soo degay oo ku difaacayay mar alle markaad jawaabtay malagii waa duuro shaydaan baa soo degay meel shaydaan soo degayna inaad joogo maaha shaydaan baa meeshii galay kol haddaad difaac bilowdo marka qofku inuu sameeyo oo uu cid caayo maaha hadduu caayo loo jawaabana caydaa isagaa sababu leh waalidkii qof caayay buu ka dhigan yahay hooyadii iyo aabihii waana dunuubta waaweyne kabaa'irta ah marka waa inaad looga taxadiraa oo aan qofku nasabcayga iyo inantiisa inuu caayo iyo aabbihii inuu caayo iyo waladkii inuu caayo iyo waxaasoo dhan iska ilaaliyo afkiisa aanu caydaba barin qofka muuminkii laysa faaxishan walaa mutafaxishan mid afxun maaha mid iska doondoonana maaha o afkayga wax wanaagsan kuma ogiyo kelmadaha kelmadiyo kelmadii ka weyntay isticmaal buu isku odhanaya mutafaxish baa la ydhaha kaa xumaan buu iska raadinaya xadiiska abu hurayra waxa uu rasuulku leeyay sala allahu aleyh wasalam ina allaha ilaahay khalaqa wuxuu abuuray alkhalqa uunka oo dhan xataa idaa faraqa markuu ka faaruqay min khalqii abuurkii qaalat iraximu qaraabadii waxay tidhi haada kani maqaamu alcaa'idi bika maqaamu waa meesha alcaa'idi bika ciddii ku magangelaysay min alqadiicati goyntu waa halkay istaagtay halka waxaan u taaganay inaan kaa magangalo qaala nacamha amaa tardayna meed raalli ku ahayn an asila inaan xidhiidhiyo man wasalaki cidda ku xidhiidhisa wa aqdaca aan jaro man qadacaki cidda ku jarta qaalat balaa yaa rabbi qaala fa huwa laki adiga arrinkaa leh qaraabada qaraabada culimmadu siyaabo badan bay u sheegaan laakiin muhimmaddu waxa weeyaanun ciddii qaraabo ah ee aad isugu dhowdiin ma aha wixii magac wada sheegataan oo dhan mama ka gayon kartid waa ciddii allahuma salli calaa maxamed kugu agdhadhow ee abtigaa iyo edadaa iyo awowgaa inahaa ku agdhadhow ayaa la ydhahdaa qaraaba cidda noocaasa in la xidhiidhiyo oo xidhiidhintooda waa maxay kooda xanuunsanaya laga warhayo kooda waxba haysan laga warhayo ka farxa lala lala farxo wixii wax kaaga baahlan la siiyo lasoo booqdo xilliyada qaarkood waa inaha laakiin gar iyo gardarro ay ku dhex istaagto oo tullaaya ay noqoto arrin fiican maaha innagu haddaynu soomaali nahayna waxaynu taagannahay bayna alifraad watafriid marna xaggaasayn u lallaa marna hoos bayn u dhacnaa marka qaraabada hoose la yimaado wax weyn cid cid bixinaysaa ma jirto walaalkii iyo maxaan ku dhahdaa iyo ilmaaderadii iyaga laysu soo dhii iyaga laysugu soo dhiibaya isma bixiyaan waxna iskuma taraan maalintuu geeriyoodaabay isu yimaadaan intay ka baxayso wax laga waxba u qabanin marka magaca guud la sheegana hubku soo guranaya islaamku wuxuu dhigayaa magacaa waxba kaama gelin qaraabadaadan xidhiidhi oo wanaaji ilaahay wuxuu lahaa fahal casaytum in tawallaytum an tufsiduu fi lardi watuqadicuu arxaamakum waar haddaa wilaaya heshaan oo madax noqotaan ma laga yaabaa inaa arlada kharibtaan oo qaraabadaad goysaan qaraaba goys inaad noqotaan qaraabada oo la wanaajiyaa waxaa lagu helaa in ilaahay subxaana wa tacaala cumriga kuu ballaadhiyo asarkaaga iyo raadkaaga iyo cidhibtaadana u dheereeyo oo tafiirtaadu fiicnaato ayaa lagu helaa man araada an yunsaa lahu fi asari wayunsaa lahu fi asari falyasil raxima qaraabada la wanaajiya taasay leedahay qaraabada la gooyaana jannada laguma galo qaraabadiibaa af loo soo sameeyey carshigay qabsatay halkaa waxay u istaagtay ilaahayow waxaan halkaa u taaganay in lay gooyaan kaa meengelaya ilahay wuxu uhi miyaan raalli ku ahayn cidda ku xidhiidhisaa inaan xidhiidhiyo cidda ku goysana inaan gooyo waa ballan ilaahay kala dhigteen markaa qofku waa inuu ilaaliyaa oo qaraabada uu ka warhayo hadday salaantooda iyo soo boqoshadooda ay tahay iyo ka warhayntooda labada xadiisa ugu dambeeya caaisha iyo cumar waxay ka warramayaan xadiiska hore caayishii jaa'atnii waxay timi imra'atun gabadh wa macaha waxay wadataa ibnataani laba hablood tas'alunii waxay weydiisanaysay waxbay weydiisanaysay falam tajid cindii may iga helin hayra tamratin waaxida hal timira mooye wax kale faacdaytuha waan siiyey faqasamataha waxay u qaybisay bayna bintayha labadeedii hablood uma qaamad way kacday fakharajad way baxday fadakhala nabiyu nabigaa soo galay sala allahu aleyh wasalam faxadatuhu waan u sheegay faqaala wuxu uhi man buliya cidda lagu imtixaamo min haadihi albanaati hablahan bishayin shay fa axsana ilayhina wanaajiya kunna lahu waxay u ahaanayaan sitran min annaari naarta ayay xijaab uga yihin can cumar bni khadaabin qaala qadima cala nabiyi nebiga waxaa loo keenay sabyu maxaabiis dagaal faida imra'atu waa gabadh min asabyi ka mid a oo taxlu bisadyiha maadaama ilmihii jaqilaaha weyday way darartay markaa waxay iska liisaysay caanihii tasqi way dareerayeen sidii waxay wax waraabinaysoo kale id xilliga wejadood waxay heshay sabiyan fi sabyi ilmo yaroy dhashay oo maxaabiistan ku dhex jiray oo ka lumay fa akhadatu way qabatay fa alsaqathu bibadniha calooshay ku dhejisay wa ardacathu waa nuujisay fa qaala lana binabiyi sala allahu aleyh wasalam atarawna miyaa u malaynaysaan haadihi gabadhani taarixatan waladaha wiilkeeda inay ku tuuri lahayd fi naari naar qulnaa laa walxaalti hiya taqdiru cala an laa tadraxahu iyadoo awoodsa inaanay tuurin may tuurteen qaala wuxu uhi lallahu ilaahay baa arxamu uga naxariis badan bicibaadihi addoomihiisa min haadihi tan biwaladiha ilmeheeda say ugu naxariisanayso labada xadiis waxay ka warramayaan hooyada iyo halkay taagantii iyo qiimigay leedahay iyo naxariisteeda iyo say ugu dabacsantahay ilmaheeda waa hooyo baahan laba hablood bay wadataa caaisha ayaa u timi nolosha guriga rasuulka ka jirtay ayaa nooca ahayd guriga dhan ee rasuulka xaba timira laga helay laba xataa maaha rubcna maaha waa hal timira walow timirtooda inaga yarku kuusantaho inaga waaweyn tahay xaba timira laga helay xabadii timira ahayd bay u kala goysay iyadu waxba lamay hadhin hooyadu intay ilmaheeda siiso ayay iyadu runge qaadanaysaayo iyadu gaajoonaysaayoo iska seexanaysa bal waxaa laga yaabaa hambada uu reebay inay u daboolshay isaga oo dabeetana ay halkaa ku ogaato iyadu ay gaajo isla duuduubto waa hooyo maca daalika maaha kuwa dawarsanayee ka kordhi iyo ku darto iyo xoola ka samaysan maahee gebigeeda nafaa wadda oo wax yaree heshaba waa la kala qaadanaya waa daacad sidaa markay samaysay caaisha qof xikmad badan bay ahayd oo maskax badan qadiyaddii baa u fiirsatay waxbay kala soo baxday hooyada iyo qiimaha ay leedahay rasuulka u sheegtay gabadhaan arkay ee nafteeda dhaafisay ee carruurtii u kala goysay qolooyinkii carbeedna xilliga beri dhaweytay ka soo baxeen gaalnimadii dumarkay liidi jirtay ee ay xabaalolooli jireen islaamku markaa wuxuu ku- mar walba ku dhiirigeliyaa inay hablaha jeclaadaan oo ilaahay markuu sheegayey inuu dadka qaarkii habla siiyo qaarna uu rag siiyo qaarna isugu dhafo wuxuu lahaa ilaahay wuxuu horraysiiyey hablaha ilaahay habluhu horraysiiyey oo ku, ku bilaabay ee aayadda qur-aanka ah yahabu liman yashaau inaasan wayahabu liman yashaau dukuur aw yusawijuhum dukuraanan wa inaasa habluhu ilaahay soo horraysiiyey si bal inuu qiimahoodu u soo noqdo markaa rasuulku wuxuu leeyahay cidda lagu imtixaamo imtixaan maxaa looga dhigaya iyagaa imtixaan u yaqaanin oo waxay aaminsanaayeen hadday habluhu ku dhashaan waa lagu soo weerari deetna marka laga adkaado hablii baa la addoonsanoo ceebta ayaa deyaabisa waxa loo leeyahay hebel hablihiisii ayaa halkaa lagu addoonsadaa intaan lagu la addoonsan lahayn aakhiraba may jiraan ayuu odhanaya marka dhinac kalena waxay ka eegi jireen qabiil iyo abtirsiin idanku aduu kuu tafiirmaya abtirsiintaadu soo maraya reerku badinaya iyana cid kale u tar- u tarmaysa xaggana way ka eegi jireen markaa imtixaan bay u yaqaaneen rasuulku wuxuu leeyahy ciddii la siiyo ee ama imtixaan u arka ama u arkin oo ciddii hable ilaahay siiye wanaajiya ee si fiican u dhaqaa ilaahay wuxuu uga dhigayaa xijaab naareed oo naar sarki maayaan intaasaaba ka xigta waa yahay xadiiska cumar ibn khadaab rasuulka calayhi salaatu wasalaam waxaa loo keenay ciidan ee waxaa loo keenay maxaabiis ciidan soo qabtay dagaal ah dumar iyo carruur iyo rag baa isugu jiraan iyaga la layn maaye waa iska addoomay noqonay way joogayaan hadday islaamaanna waa la xoraynaya dabeetana waxaa jirta gabadh weehanaysa oo ilmaheedii la oo maca daalika irmaan dabeetana ilmihii bay heshay markiiba ku booday laabtay ku dhajisay si aad iyo aad u kalgacal leh dabeetana way nuujisay rasuulku halkaa cashar buu ku bixiyey sala allahu calayh wasalam casharka qofka maskaxdoo keliya looga dhigay iyo ka baracticalkee isagoo arkaya loo dhigo way kala duwan yihin iyagoo la iska joogo hadduu odhan lahaa ilaahay wuu ka naxariis badanyey hooyana wuu inooga naxariis badanyey wax badan qalbigooda kumuu dhaceen kumuu duxeen laakiin qadiyada ay u wada joogaan hooyo aan isogayn oo ordaysa weliba la yaqaano qofka dumara wax xishood badantay qof dumara oo naaskeedii rag arkayaan oo naaskeedu muuqdo isma oga maxaa isogaysiin waayey boholyowga iyo kalgacalka ilmaha u hayso ayaa maqnaysiiyey meel ay maraysa uma oga iyagoo yaabano su-aasha isweydiinaya ayaa ilmihii ay heshay waa ku booday waa qabsatay dabeetana way nuujisay halkiiba rasuulku yihi ka warrama su-aal buu weydiiyey hooyadani iyadoo ikhtiyaar leh oon cidi khasbayn dad ma ku tuuri leed ilmaheeda xaasha wakallaa bay dhahen wax dhici kara maaha mama dhici karto mustaxiil ilaahay ayaa addoomihiisa uga naxariis badan haddii hooyadu saa u naxariis badan tahay sidaa awgeed mid galabsaday mooyaane oo ilaahay abhiyey oo ilaahay u digay oo u sheegay mooyaane mid uu iska cadaabaya ma jirto maa yafcalu allahu bicadaabikum in shakartum wa aamantum ilaahay muxuu cadaabkiina ku falayaa haddaa mahadnaqdaan oo ilaahay rumaysaan buu ilahay yidhi ilahay baa le maxamed maxaan ku falayaa cadaabkiina waxba ilaahay u tarmayso hadduu wada cadaabo mulkigiisu kordhi maayo hadduu wada naxariistana waxba ka dhin maayaan ilahay waxaan ka baryaynaa naxariistiisa adduunyo iyo naxariistiisa aakhiro ilahay khayrka ina fansiiyo subxaana rabbika rabi lcizati cama yasifun bismi illaahi alraxmaani alraxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu cala nabiyihi alamiin wcala aalihi waasxaabihi alguri almayaamiin wataabiciina lahum biixsaani ila yowmi ddiin ama bacd wuxuu casharkeenu ka bilaabanayaa eh, xadiiska laba boqol iyo sagaal iyo soddon can abi hurayrata radia allahu canhu qaal samictu waxaan maqlay rasuul اllahi salى اllahu عalيh wasalam oo yaquulu leh jacala allahu ilaahay wuxuu ka yeelay anraxmata naxariista mi'ata juz'in boqol qaybood faamsaka cindahu agtiisa wuxuu ku haystay oo ilaahay la hadhay tisca wa tisciina juz'an sagaal iyo sagaashan qaybood wa anzala fi lardi arladana wuxuu u soo daadejiyey juz'an waaxida qayb keliya famin dalika aljusi qaybtaa ayaa yataraaxamu lkhalqu khalqigoo dhan isugu naxariistaan xataa tarfaca ilaa ay kor uga qaaddo alfaras hooyada faraskeed dhadigi xaafirahaa qoobkeeda can waladihaa waladkeeda iyo maqasheeda ayay qoobka kor uga qaadaa khashyata an tusiibahu iyadoo ka baqanaysa inay ku dhufato oo ay maaragtay ay ku asiibto can inucmaan bni bashiirin radia allahu tacaala canhuma yaquul qaala waxa uu lahaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam tara almu'miniina mu'miniinta waxaad aragtaa fii taraaxumihim isu naxariisashadooda wa tawaaddihim kalgacalkooda wa tacaatufihim isu dhabacsanaantooda ka masali اljasadi jidh oo kale ayaad u moodaayo ay u muuqdaan ida shtakaa cudwun xubini hadday xanuunsato minhu jidhka ka mida tadaacaa lahu waxa isugu yeedha saa'iru jasadihi jidhka inta soo hadhay oo dhani fii sahri soo jeed iyo walxuma xumad can anas bn maliki radi allahu tacaala canhu can الnabiy sala اllahu alيه wasalam qaal maa min muslimin qof muslimii ma jiro oo garasa beeraya garsan beerid wax la beero oo fa akala minhu wixii uu beeray uu ka cuno insaanu bini aadan uu wax ka cuno aw daabbatun ama ma yeedhaan xoola ay ka cunaan ilaa hadduu dhacdana kaana lahu bihi sadaqa sadaqada ayay u tahay can jariir bni cabdillaahi can الnabiy sala اllahu alيه wasalam qaal man laa yarxam cidda aan naxariisanin laa yurxam iyana looma naxariisto can caaishata radi allahu canhuma can nabiy sala allahu alayh wasalam qaal maa zaala kamuu suulin jibriilu jibriil yuusiinii inuu ii dardaarmo biljaari jaarka xataa danantu ilaa aan u qaatay annahu jibriil sayuwarisuhu inuu isdhexashiin doono oo odhan doono ha isdhaxleen oo qaraabadu iyo isdhaxline jaar ha laysku dhaxlo can caaishata radi allahu tacaala canhuma qaalat qultu waxaan ya rasuula allah ina lii jaarayni laba jaar baan leeyay fa ilaa ayuhumaa uhdi keebaan hadiyadda u hor dira wixii hadiyada ee ciiya keebaan horsiiya qaala waxau idhi ilaa aqrabahumaa minka baaban ilaa aqrabahumaa ka kuugu dhow minka adiga baaban xagga albaabka axaadiistaa doorkeenu akrinay xadiiska abi hurayra waa xadiis aad iyo aad u muhiima oo rajada muuminka xoogaynaya oo qofka xadiiska u fiirsada aan u quusanayn waayo ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu sheegayaa inuu abuuray oo ilaahay subxaana wa tacaala uu jirsiiyey boqol naxariisood boqolkii naxariisood sagaal iyo sagaashan buu alla la hadhay subxaana wa tacaala hal mid buu soo daadejiyey markaasaa wuxuu ka dhexaysiiyey makhluuqaadkao dhan qaar sama jooga iyo qaar arla jooga qaar luga ku socda iyo qaar boga ku socda iyo qaar baad ku socda qaar bad jooga iyo qaar bari jooga qaar caqlila iyo qaar aan caqli lahayn nooc walba iyuu ka dhexaysiiyey waa midhkii keliya qaar horoo tegay iyo kuwo jooga iyo qaar iman doona wixii oo dhan waxaa ka dhexeeya hal raxmada halkaa raxmad baa laga yaabaayo ilaa xayawaankii mayaanaanka ahaa uu qoobkiisa kor uga dallacayo oo isleeyahay maqashaada eeyaad ku dhufan doontaayo aad ku istaagi ood waxyeelayn waxaasoo naxariisi waa midhkii oo la kala jejabiyey haddii midhkii adduunka o dhan wada deeqay oo ninba intuu ka haysto uu ka haysto waxa weeyaan sagaal iyo sagaashankii hadhay maxaad u malayn cid halaagsamaysa haddii saa loogu fiirsado cid ilaahay ka go'day oo iyagu saa doonay mooyaane cid kaloo halaagsamaysaa ma jirto markaa naxariista ilahay waa ballaadhan ina raxmatii sabaqat ghadabii cadhada ilaahay naxariistiisana waxa dheereeyey oo ballaadhan ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa xadiiska kaaxigaa wuxuu tilmaamaya rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam ummadda mu'miniintaa ayuu shabbahaya wuxuu ku shabbahayaa isjeclaantooda iyo isu naxariisashada iyo isu dabacsanaanta jidh keliya oo wax wada qabaya jidhka haddii xubini xanuunsato fartu hadday ku xanuunsato gaws hadduu ku garaaco ilaa hadday wax ku noqoto habeenkaa isaga ah inta kaloo dhani waa ay la qaybsanayaan qaybtaa oo ma odhanayaan maanta gawskii baa la haleeleeye intiina kale iska jiifsada ma odhanayaan ee waxa weeyaan xaaladda uu ku sugan yahay waa ay la soo jeedayaan keebaa badan farta ku garaacaysa iyo jidhka inta kale kalaa badan inta kalaa badan boqolkiiba ee waxaan la tirin karayn laakiin caqliyadda muslimiinta maanta ku jirta hadduu u dhaqmi lahaa jirku wuxuu odhan lahaa waxa weeyaan qaybtaan waxba u noqon mayne hangaraara laguma dhutiyo aynu inteena kale aynu iska hurudno muslimiintu maanta maxaa ku dhaca gaal baa in gaal u goosanaya magac baa loo bixinaya waxa weeyaan dalheblaayo iyo ciddii nooca ahayd ayaa lagu habsaday iyagaana geystaye inagaynamay soo gaadhine kol haddii intaynu naba tahay khalaas noocii maxaan ku dhahdaa libaaxa iyo dhowrkii lo'da ahaa ayaayu noola dhaqmaa laakiin haddii xadiiska la fahmayo jidhka kelii wuu isu damqadaa oo marka meel wax lagu dhufto meesha kale ayaa damqataa qofka muuminkae dhabtiina waa nooca haddii walaaladii faraxsan yihiin wuu la farxaya hadday dhibaataysan yihiin wuu la dhibaatoonaya wixii isaga taaggeeyana waa uu gaadhsiinaya mar kalena waxaa lagu shabahay gidaar iyo bunyaan dhismaha isxejinaye isu qaweynaye is awoodda isu samaynaya xadiiska anas bin maalik wuxuu tilmaamayaa beeraha waxa la yidhaahdo in wax la beero geed iyo salax hoose kuu doona ha noqdee wixii la beeraba in ummaddu ay ka faa'iidayso oo adduunyana looga faa'iidaayo aakhirana looga faa'iidaayo wixii aad beertee tabacato adigu waad ka faa'iidaysaa intii ilaahay kuu talagalay ayaad ka faa'iidaysaa wixii kale ee la cuno hadduu bini aadan cuno iyo haddii xayawaan kale cunona ilaahay uu sadaqad buu kaaga dhigaya marka waa tacab dhulkana ilaahay wuxuu inoo siiyey inaynu cuslayno oo dul digdiglayno mooyaane inaynu wax kale ka qabsannaa ilaahay ka raba waa maxay waa in lagu intifaaco waa in lagu intifaaca in aad cuntadaada iyo xoolahaaga la soo baxdaana sharaftaada iyo ciisadaada ku jirta lagu adoonsan maayo waayo qofku hadduu baahdo dhuunta aswa cunay xisho ah hadduu qofku wax ku siiyo oo dawlad kale ay ku ku maamusho dee waxa weeyaan way kuu yeedhinaysaa haddii kale waxay kaa goosanaysaa waxay ku siinaysaa carabtu waxay dhahaan man malaka quutahu malaka qaraarahu qofka quudkiisa haystaa qaraarkiisana isagaa u madax bannaan haddii laakiin quudka lagu hayo qaraarkaaga uma madax bannaanid sida xoolaha lagu holinaya lagu odhanaya sidaa yeel haddii kale waxa weeyaan haddaad yeeshana waa kusiinana haddii kale kusiin mayno intaa marka laga tagana waxa laga yaabaa inay shimbira cunaan in bahalo hoose cunaan in bini aadan iska manaafacadsado waxaasoo dhan waxay ku yihiin sadaqad qaraabo iyo islaam isku darsadana waxa weeye saddexdii xaqba waa leeyi marka jaarka in la ilaaliyo oo aad iyo aad loo ilaaliyo ayaa muhiima oo sharciguna inoo tilmaamaya jacala allahu ilaahay wuxuu yeelaa raxmata naxariista miata juz-in boqol qaybood fa amsaka cindahu agtiisa wuxuu ku hayey oo uu ku reebay tisca wa tisciina juz-an sagaal iyo sagaashan qaybood wa anzala fi lardi arlada wuxuu usoo daadejiyey juz-an waaxidan qayb keliya famin dalika aljuzi juskaa keliya qaybtaa keliya yataraaxamu lkhalqu khalqiga oo dhan ayaa isugu naxariisanaya xataa tarfaca alfarasu ilaa faraska uu kor uga qaado xaafiraha qoobkeeda can waladiha maqasheeda khashyata an tusiibahu can inucmaan ibni bashiirin yaquulu qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam tara almu'miniina mu'miniinta waxaad u qiya- waxaad u aragtaa taraa waxaa lagu qiyaasaa oo loo arkaa fii taraaxumihim isu naxariisashadooda wa tawaadi'im kalgacalkooda wa tacaadufihim isu dabacsanaantooda ka maali iljasad jidh keliya ida ishtakaa cudwun minhu xubni hadday ka xanuunsato tadaacaa lahu waxa isu yeedhanaya saa'iru jasad iyo jidhka intiisii kaloo dhan bisahri soo jeed walxuma iyo xumad can anasin can nabiyi sala allahu alay wasalam qaal maa min muslimin qof muslimi ma jiro garasa beeraya qarsan beerid oo faakala minhu ka cunaya insaanun qof aw daabatun ama xoolo ilaa kaana lahu bi sadaqa hadday taasi jirtana sadaqad bay u noqonaysa can jariir bni cabdillahi can nabiy sala allahu alay wasalam qaal man laa yarxam laa yurxam cidda aan naxariisanin khalqiga u naxariisan allana uma naxariisa subxaanahu wa tacaala can caaishata can nabiy sala allahu alay wasalam qaal maa zaala kamuu suulin jibriilu jibriil yuusiinii inuu igu dardaarmo biljaari jaarka xataa danantu ilaa aan u qaatay annahu sayuwarisuhu inuu isdhexashiin doono can caaishata radi allahu canhuma qaalat qultu ya rasuula allah ina lii jaarayni laba jaar baan leeya iyo wax kasii badanba fa ilaa ayuhumaa uhdi kee baan u hadiyeeya qaala wuxu uhi ilaa aqrabahumaa minka baaban ka kuwa albaab dhow can jaabir bni cabdillahi can nabiy sala allahu alay wasalam kullu macruufin wanaag kastoo la qabtaa sadaqatu waa sadaqo can ibni cumara can nabiy sala allahu alay wasalam qaal lian yamtaliha inuu buuxsamo jawfu axadikum midkiin calooshiisu qayxan malax inay ka buuxsanto ayaa khayrun lahu uga wanaagsan min an yamtaliha inuu ka buuxiyo shicran gabay can ibni cumarin ana rasuula allahi sala allahu alay wasalam qaala ina algaadira ballanlaawuhu ka ballanta ka baxa ballanjabiyuhu yurfacu lahu waxaa loo taagaa liwaa'un calan yowma alqiyaamati maalinta qiyaama fa yuqaalu waxaa la yidhaahdaa haadihi tani hadratu fulaan waa ballanla'aantii fulaan ibnu fulaanin hebel hebel can caaishata can nabiy sala allahu alay wasalam qaal laa yaquulanna yuu odhanin axadukum midkiin khabusat nafsii naftaydii baa xumaatay walaakin liyaqul ha yidhaahdo laqisat nafsii naftaydii baa si kalowday can abi hurayrata qaala qaala rasuulu lahi sala allahu aleyh wasalam qaala allahu tabaaraka wa tacaala yasubu ibna aadam ibna aadamku wuxuu caayayaa addahra sabankuu caayayaayo xilliga wa ana addahru anigaa xilligiiya biyadi alleyli waalnahaar habeenkiiyo maalinta gacantanku ayaa anigaa maamula can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam yaquuluuna waxay odhanayaan alkarmu inama alkarmu karamka la sheegaa qalbu lmu'min waa mu'minka qalbigiisa can abi hurayrata can nabiy sala allahu alayh wasalam sammuu u bixiya sammuu la baxa biismii magacayga walaa takanuu ha la bixina bikunyati kunyadayda waman ra'aanii ka igu arka fi lmanaami hurdada faqad ra'aanii xaqan dhab ahaan wii arka faina shaydaana shaydaan laa yatamasalu isma soo ekaysiiyo calaa suuratii suuraddayda waman kadaba calaya ka igu been sheega mutacammidan isagoo u kasaya falyatabawa ha qoontaysto oo ha diyaarsado maqcadahu degaankiisa min annaari halkuu naar ka gelila can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allahu alay wasalam akhnacu lasmaa'i isamka ugu xun ee xumaanta ku tiigaalay cinda allahi ilahay tiisa yowma alqiyaamati maalinta qiyaame rajulu nin tasamaa la baxay malika alamlaaki boqorkii boqorada ayaa ugu xun ilahay agtiisa xadiistaa gaagaaban aan akhrinay xadiiska jaabir wuxuu tilmaamayaa wixii macruufaad qabataaba waa sadaqo macruufku waa maxay wixii sharcigu macruuf u yaqaan ee wax wanaagsan u yaqaanoo dhani waa sadaqo ama adiga ha kugu saabsanaado ama cid kale ha ku saabsanaadee wixii wanaaga eed qabataa waa sadaqa aad geysatay marka wuxuu inoo tilmaamayaa sadaqadda xoolo la bixiyo inaanay ahayne wixii wanaag eed qabato hadal wanaagsan tilmaan talo waxaad caawisay midaad wax allo wixii aad qabatee wanaagii waa sadaqo markaa waxaa meesha ka baxaya anuu sadaqad ma haysto oo ka haddana xoolo lahayn waxama sadaqadaysto gebigaa waa sadaqa soo wax allo wixii aad qabatee wanaaga waa sadaqa un markaa goortaa sadaqa maaliya loo baahda waa mar dambaba jirkaaga dhan baa sadaqad ka bixinaysa qof wax dallici kari waayo u dallacdo mid wax samayn kari waayo u samayso mid indhalo oo tallaabiso mid maxaan ku dhahda aad u riixo bahasha mid maxaan waxa weeyaan mid meel garan waayo tilmaanto wax alla wixii aad qaban lahayd hadalka wanaagsan salaanta assalaamu calaykum waa sadaqa dhoolacadaynta aad u dhoolacadayso walaalka waa sadaqa waxa weeye sadaqadba waa imaysid sadaqadba waa imaysid xadiiska kale wuxuu ka warramayaa gabayga waxa la idhaha gabaygu waxa weeyaan hadal la habeeyo laysu geegeeyey oo qaab loo dhigay shareecada islaamkuna waxay ka taagan tahay gabaygu waa hadalun hadalowna haddaad xuntahayna waad xuntay haddaad wanaagsantayna waad wanaagsantay xadiiskani markaa wuxuu ka warramayaa kiisa xun ee jaahiliyada ah ee turxaanta leh ee aad iyo aad ummadda isugu dira ee xanafta la weeyaan ee ummadaha soo xasuusiya xasaasiyadda iyo qolooyina cirka geeya qaarna dhulka la dhaca kaa weeyaan ee waxa weeyaan ummadda isu baleeya ayaa la ydhaha kaa weeyaan kaasuu rasuulku leeyahy sala allahu calay wasalam inaad laabtaada malaxi ka buuxsanto walciyaadu billah ayaa ka fiican oo dhaanta inaad ka buuxiso gabayga noocaas ree hebel maale heblaayo waxaanu ku nidhi waxay nagu yidhaahdeen taa kale saaya sidaa hebel hebel wuxuu ree hebel ku caayay maad maqashay waxa qolada laga gebigiis waa bad laakiin waa bad xunoo fadhida oo aan wax wanaagsan ahayn halkuu qur-aan ku qaban lahaa waxa weeyaan ayuu waxun ku qabtay laakiin shicirka wanaagsan rasuulku wuu ammaanay calayhi salaatu wasalaam oo wuxuu yihi ina min ashicri la xikma shicirku wuxuu leeyay xikmad ilaahayna uu ka soo reebay markuu caayay washucaraa'u yatabicuhum alqaawuun kabayaaga waxa raaca kuwa qaawiinta lunsan alam tara anahum fii kulli waadin yahwimuun miyaan arag inay meel walba iska gelayaan wuxuu yaqaano waxaana aqoon buu ka warramaya dhul aanu arag buu ka sheekaynaya meel heblaayo weligeena muu sawirin ha ku shay buu gelaya wa anahum yaquuluuna maa laa yafcaluun waxaanay sameeyen baa odhanaya baryahan waataan gabaygii ka tago waxama odhano hadda shal u lahaa waa been ha waataan meel iskaga oday buu odhanaya hadda meel kuma wadina saa ku hadilhay wa anahum yaquuluuna maa laa yafcaluun ilaahay markuu saa ka sheegay ayuu yihi ila aladiina aamanuu wa camiluu saalixaat kuwa muuminiinta ah ee camal wanaagsan sameeya ee gabayga u adeegsay inay diinta ku difaacaan kuwaas iyagu waa dhaamaan waa laga soo reebay rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam waxa waa odhan jiray saddex wuxula shaacir xasaan iyo cabdullahi bin rawaxa iyo kacab ibn malik waxaanu odhan jiray hujuuma oo gaalada gabayga ku hujuuma gabaygooda kaga daran hubka lala dhacaye oo gabaygooda cad markaa aha markaasuu rasuulku odhan jiray sala allahu alay wasalam quraysh baartay ku hujuum waxaana ku kala baraya abubakar abubakar baa kala barayey si aanu qabiilka rasuulka iyo jilibka iyo waxa baanu isu raacin waan u dhegaystay rasuulka oo gabay lagu ammaanay sala allahu alay wasalam xataa waxbuu ka bixiyey gabay lagu ammaanay wuxuu bixiyey isku jooguu lahaa buu siiyey waa markuu wanaagsan yahay laakiin markuu xun yahayna waa nooca ballan bay dad ku dhigtaan xadiiska saddexaad wuxuu ka warramayaa qofka ballanta jebiya inuu ballanta qof la galo iyo inuu koox la galo waa isku mid kol hadduu ballan iyo heshiis saxeexo oo heshiiska uu ka baxo qiyaamaha waa la fadeexadaynaya waana dabeecadda munaafiqiinta wa idaa caahada qadar markuu ballan galo munaafiqu wuu ka baxaa markaasaa qiyaamaha calan baa loo taagaya ha calan ayaa loo taagaya liwa weli axaadiis waxay sheegtay in lagu qotomeeyo halkaa barida loogu xidhaayo calan dheer ayaa loo taagaya laysla garanaayo deetana alodha calankaas waa maxay haadihi qadratu fulan ibnu fulan magacii lagu yaqaanee ugu caansanaa hebel hebel ballan la-aantiisii weeyaan yaa la odhanaya innagana wuxuu odhan waan ka cilmiyooday si kale ila muuqatay sidaa maan moodayn marka hore ha gelin marka hore ka fiirso haddaad gasho ku ku calooldeeg oo ku sabir laakiin waxa weeyaan waan usoo fikiray waan usoo seexday wax soconaya maaha xadiiska kale wuxuu leeyahay caaisha qofku waxaa laga marmar inaanu caadi ahayn firfircoonaantii naftiisu inaanay caadi ahayn marbuu waxooga yar bahardaada oo yar habayac yahay sidaa awgeed inu yahay khabusad nafsi naftaydii baa xumaatay hadalka xun baa laynaga ilaalinaya laba kelmadood oo oo carabiga isku macno ah ayuu rasuulku kala jelaystay innaguna dhaqankeena waa naqaanayo hadalku wuu kala fiican yihi in badan baa taqaanaan hadalka nooca iyo noocaasi afka u kala wanaagsan sooma lehaano labadana afkay u kala wanaagsan yihiin khabusat nafsi naftaydi way xumaatay iyo laqisat nafsi naftaydii way si kalowday ama way isbedeshay way kala duwan tahay marka waxa laga ilaalinaya kii xumayd khabusat waa kha iyo ba iyo sa oo waa kelmadaha afka xataa kasoo bixitaankoodu waxa weeyaan ma wacna sidaa awgeed laba kelmadood isku macno ah ayaa la kala jeclaystay waxaa kaloo ka mid ah xadiiska kale abu hurayra waxa uu leeyahay yasubu ibni aadam adahra wa ana dahr in badan baynu aragnaa iyadoo la caayo xilliga iyo sabanka saban xumaad baa dhacay sabankanaynu ku jirnaa sabankii maaha ayuu odhanaya sabanka in la caayaa waa ilaahay oo la caayay walciyaadu billah waayo ilahay wuxuu leeyay qofka ibni aadamku sabanka iyo xilliguu caayaya iyo waktiga anigii baana ah oo siduu ilaahay u yahay dee yaa wada waktiga yaa wadwada oo marna wanaajinaya marna xumaynaya habeen iyo maaliyaa ka dhigaya yaa barwaaqiya abaar ka dhigaya colaad iyo nabad yaa u rogaaya caafimaad iyo cudur yaa ka dhigaya ilaahay marka allihii waday haddaad tilaado xilligii baan caayaya allihii wadwaday ee bedbedelaya caydi ku dhacaysa marka xilliga lama caayo ilaahay wanaaggiisana nasii xumihiisana naga ilaali mooyaane inaad caydo oo lagu caayo gabay iyo hadal caadiya midnaba ilaahay subxaana wa tacala wuxuu leeyahay bini aadamku anuu icaaya oo caydani ficlan waxay ku dhacaysaa alla subxaana wa tacaala waa in aad iyo aad looga ilaaliya xadiiska karamka ka warramaya alkarmu carabtu geedka canabka la yidhaahdo intay miiraan ayay khamiirin jireen dabeetana waxbay ka dhigan jireen khamri marna siisaga cuni jireen dabeetana waxay u bixiyeen karam deeq bay u bixiyeen waa deeq iyo deeqsinimo dabeetna rasuulku waa bedelaya wuxuu leeyahay cinabka maadaama marmar wax loo samay isticmaalo qalbiga muuminka ah kelmadda iska leh waayo qalbiga muuminku marnaba xumaan looma isticmaalo mar walba wuu wacanyi laakiin cinabku ha wanaagsanaadee marbaa si xun loo isticmaalaya sidaa awgeed marar badan waa wacanyi marna waa xunye kelmadda magaca waxaa uga habboon qalbiga muuminka oo isagu mar walba sida wanaagsan baa loo isticmaalaa marka kelmadda ha laga daayo sharcigu yaan karam loodhanne cinabkiisa ha la yidhahdo bu ayuu leeyahay karamna ha la yidhahdo qalb almu'min xadiiska kale abu hurayra wuxuu tilmaamayaa magaca rasuulka calayhi salaatu wasalaam hadday tahay moxamed iyo hadday tahay axmed iyo hadday tahay maxmuud iyo maaxi iyo caaqib iyo xaashir magacyadiisa faraha badan bay ka mid yihin magacyadiisa waa lala bixi karaa walaa takanuu bikunyatii laakiin kunyadeeda hala bixina kunyadu waa maxay ilmaha curad ayay isugu magac dari jireen abu fulan abuqasim rasuulka ilmihiisii hore ee qaasim ayaa loogu macdaro abulqaasim baa la odhan jiray markaa rasuulku wuxuu lehy alayhi salaatu wasalaam magacayga la baxa kunyadaydana ii daaya culimmaduna waa ka hadlaan aad bay uga hadlaan waayo waxay leeyihiin culimo waaweyn baa la odhan jiray abulqaasim abulqaasim asamakshari marka miyaanay xadiiska arag saddex qowl bay leeyihiin qola waxay leeyihiin sidaa rasuulku u diiday sala allahu alayh wasalam ayay u diidantay qaarna waxay leeyihin maya eh waxa la diiday intuu noolaa intuu noolaa in lala baxo waayo abulqaasim baa la odhanayaayo wuu soo jeesanaya iyadoo qof kale loo jeedo marka markuu noolaa ayay mamnuuc ahayd kol hadduu geeriyoodana waa laga bixi karaa qowlka intaba ka fiicanna waxa weeyaan ta la diiday in labada laysku jamciyo oo muxamed iyo abulqaasim laysu raaciyo oo ilmihii la yidhaahdo muxamed abulqaasim ah oo labadiisba la siiyo jamcintaasaa la diiday inaad abulqaasim keliga tidhaahdo iyo inaad maxamed keliga u bixiso inaad labadaba isugu darto ayaa la diidan yahay taas weeyaan qowlka ugu saxanee culimmadu ay xoojiyaan waa ka waxaa kaluu ka warramaya dadka qaarkood ayaa ilaahay wuxuu ku galladaa ilaahay siiyaa inay ku riyoodaan nebiyullaahi moxamed sala allahu alayh waali wasalam waxaanay ku xidhan tahay qofku inuu jecel yahay oo inta uu joogo uu soo jeedo uu qalbigiisu inta badan ku xidhan yahay kaasaa inta badan ku riyooda hadduu ku riyoodoba oo idhaa waa nebiyullaahi moxamed xaqiiq weeyaan waayo shaydaanku iskuma soo labaho shaydaanku iskuma soo shabaho isma soo ekaysiiyo laakiin waa goorma waa inaad taqaanaa muwasafaadkii rasuulkaaga waa inaad garataa waa inaanu siyaabo kale isku soo kaa sheegi karin isagoo nooc kale u eg hadduu kaa rasuulka ilahi baanay oo madaxa lusho oo daroota ku sheekayso tiraado rasuulkii baan arkay laa waa inaad taqaanaa cayn ku eegi dabeete markaasaad qiimayn kartaa waxa weeyaan iskuma soo shabaho oo qaabkiisii iskama soo dhigo laakiin wuu sheegan karaa isagoon qaabkiiba ahayn ayuu odhan karaa waxaan ahay nebi maxamed sal allahu alayh waali wasalam markaa qofku waa inuu bartaayo muxaadaraadka iyo kelmadaha rasuulka lagu qeexayo ee lagu sifeeyo waa inuu bartaayo kaanamaa si nin aad aragtoo kale waa inaad u barataa waayo kutubta wuxuu ugu yaallaa si culimmadu waxay uga sheekeeyeen la yaab leh garhkiisaa intii cirreey ku yaallay ayay saxaabadu ka soo warrameen maalintuu dhintay ha koob iyo toban hal oo cirro ah goormay tiriyeen waa la yaab aad bay isugu hawleen ayay leeyihin ayuu ku geeriyooday marka waa in la barto oo la dhegaysto oo aad iyo aad loo garto weeyaan waman kadaba calaya mutacamidan falyatabawa maqcadahu min annaar qofka ogaan been iiga sheega ee rasuulka been ku abuurtaa wax kale lagu abaalin maaye naar buu abaalu leeyahay ha sii qoondaysto ha ku talagala weeyaan ka ugu dambeeyana akhnacu lasmaa'i cinda allah magac ilaahay waxa ugu xun agtiisa qof isu bixiyey malik alamlaak boqorkii boqorada waa bini aadam ilaahay meel yar baa laga yaabaa inuu maamul uga dhigay oo uu ku eegaayo ku imtixaamayo bal inuu ilaahay dartii u maamulo iyo inuu suu doono ka yeelo markaasuunbu isla boodayaa markaasuu la baxayaa magacyadii ilaahay melik alamlaak suldaan asalaadiin amiir alumaraa wax noocaas ayuu la baxaya haddaad boqol magac la baxdo kii hebel hebel miyaad dhaafaysa ma dhaafaysa kuma weynaanaysa ee bini aadamku wuxuu isku qanciyaa waxaan waxba ahayn bu isku qanciyaa oo nafta usheegeeyaa ugu sheekeeyaayo naftuna markaasay khayaaligaa rumoodaa haddaa wuu isogaya wuxuu yahay laakiin markuu waxaasoo magaca la baxo ayaa uu wax kale isku qaadanaya magacaasaa ilaahay necab yahay muxuu ilaahay u nacay waa qof meeqaankiisii isla dhaafay kibir bay ku daca leedahay kibir bay markaa ayaa ku jira xadiidka jaabir bn cabdillahi wuxuu rasuulku leeyay sal allahu alayh wasalam kullu macruufin wanaag kastaaba sadaqa can ibni cumar can nabiy sala allahu alay wasalam qaal lian yamtaliya inuu ka buuxsamo jawfu axadikum midkiin calooshiisu qayxan malax ayaa khayru lahu uga wanaagsan min an yamtala shicran gabay xun oo fool xun uu ka buuxsamo can ibni cumara ana rasuula اllahi sal اllahu alay wasalam qaal ina alqaadira ballanlaawaha yurfacu lahu waxaa loo taagayaa liwaaun calan yowma alqiyaamati maalinta qiyaame fayuqaalu waxaa la odhanayaa haadihi taas hadratu fulan ibni fulan hebel hebel ballanla-aantiisii weeyaan iyo ballanka bixiis can caaishata radi allahu canha can nabiy sala allahu alay wasalam qaal laa yaquulanna axadukum midkiiba odhanin habsat nafsii naftaydii baa kharibantay walaakin liyaqul ha yidhaahdo laqisat nafsii naftaydii baa doorsoontay can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slam qaala allahu tacala ilahay wuxuu idhahdaa yasubu ibna aadam ibna aadamku wuxuu caayayaa addahra sabanka wa ana dahru anigaa sabankiya siduu ilaahay u yahay biyadi lleyl wanahaar anigaa habeenkiiyo maalinta maamulo oo gacanta ku maamula can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasulu lahi sala allahu alay wasalam yaquuluuna waxay odhanayaan alkarmu ayay cinabka yidhahdaan canabka inama alkarmu qalbu lmumin qalbiga muuminka ayaa karama can abi hurayrata can nabiy sala allahu alay wasalam qaal samuu la baxa biismi magacayga walaa takanuu ha la bixina bikunyatii kunyadayda waman ra'aanii qofka igu arka fi lmanaami hurdada faqad ra'aanii xaqan dhab ahaan buu ii arkay faina shaydaana shaydaanku laa yatamaalu isuma ka ekaysiiyo laa yatamaalu iskuma soo shabaho calaa suuratii suuradayda waman kadaba calaya mutacamida qofka igu been sheega isagoo u kasaya haddii maaragtay lagu yidhaahdo maaha usaa u qaato falyatabawa ha qoondaysto maqcadahu degaankiisa min annaari naar u ka gelila can abi hurayrata radi allahu canhu qaala qaala rasul lah sal ly slam akhnacu lasmaa'i asmaa waxaa ugu xun cinda allahi ilaahaytiisa yowma alqiyaama rajulu nin tasamaa la baxay melika alamlaak can anas ibni maliki radi allahu canhu yaquul wuxuu anas leeyahay cadasa waxa waxa hindhisay rajulaani laba nin cinda nabiy sala allahu alay wasalam nebiga agtiisay ku hindhiseen fashammata waa u duceeyey axadahumaa midkood buu rasuulku u duceeyey walam yushamit alaakhar kii kale looma ducayn faqaala rajulu wuxuu ihi ninkii yaa rasuula allah shammadta haada kaa waad u ducaysay walam tushammitnii anna imaa ducaynin qaala wuxuu ihi ina haada kaasi xamid allaha ilaahay buu mahadiyey wa anta lam taxmadhu maad mahadin can cabdillaahi qaala kunaa idaa sallayna maca nabiy sala allahu alay wasalam nebiga markaanu la tukanno qulnaa waxaanu odhanayn assalaamu cala allahi salaan ilaahay baa leh qabla cibaadihi addoomihiisa ka hor ilahay baan hor salaanay assalaamu calaa jibriil jibriilna waa salaanay assalaamu calaa mikaa'iil assalaamu calaa fulaan markaasaanu tirin jirnay falama insarafa nabiyu nebigu markuu soo jeestay aqbala calayna biwajhihi wejigiisuu nagu soo qaabilay faqaala wuxu uhi ina allaha huwa salaam ilaahay baa salaama faida jalasa axadukum midkiin markuu fadhiisto fi salaati salaada falyaqul ha yidhaahdo attaxiyaatu ammaano lilahi ilahay baa iska leh wsalawaatu naxariisna isaga ayaa leh wطayibaatu wanaag o dhanna isaga ayaa leh assalaamu calayka salaani korkaaga haato ayuha nabiyu nebi ahow waraxmat ullahi naxariista ilaahay iyo wabarakaatuhu assalaamu calayna nabadgelya korkayga haata annaga wacalaa cibaadi illaahi iyo addoomaha ilaahay korkooda alsaalixiina wanaagsan fainahu maxaa yeelay idaa qaala dalika hadduu saa yidhaahdo asaaba waxay ku dhacaysaa ducadiisa iyo salaamtiisu kulla cabdin saalixin addoon wal oo wanaagsan fi dunya fi samaai waalardi samada arladaba jooga ashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu ana muxamadan cabdu warasuuluh uma intaa ka gadaalna yatakhayaro ha doorto bacdu intaa kadib min alkalaami hadal iyo duco maa shaa wuxuu doono can abi hurayrata can nabiy sala allahu alay wasalam qaal ina allaha ilaahay caza wajal kataba cala bni aadam ibni aadam wuxuu u qoray xaddahu qaybtiisa min azinaa sin qaybtiisa waa looga qoray adraka dalika taa wuu gaadhayaa laa maxaalata marna sinaba si walba wuu gaadhaya kolley waxa wuu gaadhaya intaa fa zina alcayni isha sinadeedu annadaru waa eegmada wa zina allisaani carabka sinadiisuna annutqu waa hadalka xun wannafsu naftuna tatamanaa dalika way tamanidaa waa jeclaataa watashtahi waa jeceshahay waalfarju xubinta taranka yusadiqu dalika arrintaa ka dhabaysa aw yukadibuhu ama beenisa axaadiistan aynu akrinay xadiiska anas bn malik rasuulka calayhi salaatu wasalaam agtiisa saxaabadu markay ku hindhisaan wuxuu baray aadaabta hindhisada waayo hindhisadu waa nimco ilaahay jirka bicteriya badan ku jirtay ayay soo saartaa waxay leedahay aadaab mucayana oo qofku inuu codkeeda hoos u dhigo iyo inuu cumaamada iyo gacmihiisa iyo inuu ku qabto oo ku yareeyo inaan bicteriada aad u faafin ayaa aadaabta ka mid ah markuu dhammaystana alxamdulilah yidhaahdo waayo waxaasoo bicteriyaa ilahay baa soo dhaafiyey markuu alxamdulilah yidhaahdo dadka mu'miniinta xaadirkaa waxaa laga rabaa inay yidhahdaan yarxamuka allah allaha ku naxariisto isna waa inuu ugu jawaabaa yahdiikum allahu wayuslix baalakum markaa laba saxaabi ayaa hindhisay mid baa alxamdulilah yidhi rasuulku waa u duceeyey ducada rasuulkuna waa maqbuula yarxamuka allah waa nasiibkiisa rasuulkaa u duceeyey ducadaasna marnaba la joojin maayo allaha ku naxariisto kii kale waa hindhisay rasuulku nuuba umoodha sala allahu calayh wasalam muu guntaninoo muu odhanintoow waxbaa lagaaga jeedaaye waxay ahayn dad sariixo warkoodu cadiyey oo yaa rasuul allah maxaanu ku kala duwanay hebella waa hindhisay oo yarxamuka allah baa tidhi aniguna waxaan iwaan hindhisay waxba imaad odhan wuxuu fahmi waaya halkay ku kala duwan yihin rasuulku waa u cadiyey sala allahu calay wasalam kan ilaahay buu mahadiyey dabeetana wuxuu mutaystay in loo duceeyo adiguna dee sidaa xoolo u hindhisayaan waxa weeyaan waxba kama duwanid waayo bini aadamka haddaanu waxba la imanin xooluhuba intay hindhisaanba iska dhaqaaqaan soo ma waxawey waa inu wax kaga duwan yahay aadaabtii islaamka waa inu garanaya markaa saxaabigu cudurdaar buu leeyahy uma aqoonin ficlan laakiin kollayba markuu barto waxa weeyaan waa fulinaya innagaa laynaga rabaa inaan caynkaa u dhaqanno oo qofku ilaaliyo allahuma ilaa laba saddex hadday gaadho rasuulku markuu qofku mar buu u ducayn jiray mar labaad wuu u ducayn jiray mar saddexaad wuxuu odhan jiray alrajulu maskuum waa ninku waa durisay waxa weeyaan qofku waa xanuunsanayo xanuun baa keenayo waaye xadiiska kale wuxuu ka warramayaa saxaabada intaan atixiyaadka la barin rasuulku calayhi salaatu wasalaam atixiyaadka wuxuu u bari jiray sida faatixada loo baro wuu ka dhagaysan jiray duruq badanna way leedahay taxiyaadkiio ilaa saddex dariiq dariiqa ibnu cabbaas aynu naqa- inagu naqaanay hore ee shaaficiyadu ay ku tagaan oo ahaa ataxiyaatu almubarakaatu alsalawaatu alطayibaat waa ibnu cabbaasaa soo wariya kana waa tana waa ibnu mascuud ataxiyaatu lilahi daa la soo waraysiinaya midna waa ta cumar cumar ibnu khadaab oo way ka kooban tahay intii taa doontaad akhrido waa isku mid laakiin marka hore waxay samayn jireen atixiyaad may lahayn salaan furan bay lahaayeen ilahay bay ku bilaabi jireen assalaamu cala allah ilahay baan salaamayna assalaamu cala jibriil cala mikaa'iil cala israafiil dabeetana saxa- asxaabta qaraabada ehelka dee waa kaaba dhammaan maayaan maanta dhan baad ku jiraysa sidaa awgeed rasuulku wuxu uhi calayhi salaatu wasalaam ilaahay salaan idinkama baahna ina allaha huwa salaam isagaaba salaama magaciisa nabadgelyada isagaa bixiya sidaa awgeed waxaad tidhahdeen ataxiyaatu lilah ataxiyaatu lilah amaana ilaahay baa leh wasalawaatu laba macno baa la saaray salaadaha caadiga ah ee aynu tukanayna shanta ah culimmadu waxay u badan yihin maya naxariista ilaahay baa leh wadayibaat iyo wanaag oo dhan inta allaa leh assalaamu calayka ayuha annabiyu waraxmat ullahi wabarakaatu intaasna waa intii nebiga nebi yahow ilaahay noo soo kaa diray adigana na- nabadgelyada ilaahay iyo naxariis iyo barakadiisu korkaa ahaato markaa waa intuu noolaa ayuha nabiyu nebi yahow waa intuu noolaa culamada qaar ba waxay idhahdeen maadaama uu geeriyooday ha la yidhaahdo assalaamu cala annabiyi waraxmat ullaahi wabarakaatu maadaama uu dee geeriyooday ayuha ayaan la odhani ayuha waxa la yidhaha qofka ku hor joogee nool waxaa lagu deedafeeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam salaanta iyo salligaba waa uu qaataayo malag baaba u qaybsan markaa waad la hadlaysaa waanay gaadhaysaa markaa kol haddaad la hadlayso gaadhayso ayuha nabiy baa la odhanaya nebi yahow waraxmat ullahi wabarakaatu bini aadamka iyo muslimiinta iyo iyo waxa weeyaan dadka wanaagsanna ma koobi kartid salaan guud baad u diraysaa assalaamu calayna adigaa isa salaamaya marka hore wa calaa cibaadi illahi saalixiin waa wax qaaliya runtii ficlan adduunka aad aragteen milyaar iyo nuskeed ayaa muslimiina oo salaad tukanaya markaasay waxay u ducaynayaan cibaad illahi saalixiin intaasoo ducaa kugu dhacaya waa keliya inaad saalix noqoto haddaad saalix noqon weydo waxba kuma lihid waxba kuma lihid adna waad u kala diraysaayo way ku wada dhacaysaa way isu ducaynayaan marka duca ka dhaxaysa walaalnibaa ka dhaxaysa waxa weeyaan atixiyaadkooda ayaa isweydaaranayao khayrkaasi isgaadhsiinaya ashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu ana muxamadan cabdu warasuulu kadibna ducada wuxuu jeceliyu dooranayaa mid u gaara iyo mid guud iyo mid adduunyo iyo mid aakhiro kolba kuu doono xadiiska abu hureyra wuxuu tilmaamaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam ilaahay bini aadamka wuxuu ku qoray intii sinada uu ka gaari lahaa uu ka gaaray sina looma jeedo sinadii weynayd waana taasi ilaahay subxaana watacaala meel adag buu ka istaagay walaa taqrabu zina inahu kana faaxisha wasa'a sabiila maa magaca oo waa dariiqeeda dariiqeeda weeyaan aragti dumar la arko kelmad la yidhaahdo gacan la gaadhsiiyo waxyaalahaasi waa duruqu zina midba inay ka gaadhaba qofku wuxuun baa ka gaadhi koluu isha la raaco koluu kelmad yidhaahdo waxa weeyaan intaasoo dhan waxa ka masaxa qofka maxaa ka masaxaya waxaa ka masaxaya weysada markuu weysaysanayo faraxasho wax alla wixii gacantiisaasi gaadheen ayaa ilaahay subxaana wa tacaala raacinaya markuu luqluqanayo sandaarsadee ilaa wejiga maydho wax alla wixii u gaadhay ilaa markuu cagaha maydhayo inta ugu dambaysa halkaasay raacdaa waa waxaa kookooban ee la raba inaanu qofku ku daa'imin ee iska ilaaliyo laakiin waxa ugu weyne waa maxay naftu waxay doonaysaa sinadii weynayd ama xubintiisa taranka ayaa u hirgelinaysa oo zaali buu noqonaya ilaahay ka go'ay ama way beeninaysaayo ilaahay baa ilaalinaya oo dhowraya oo naftiisa ayaa badbaadaysa dabeetana rasuulku ballankii uu qaaday jannada ahaa ayuu helayaa alla subxaana wa tacaala u ballan qaaday can anas bn malik radi allahu tacaala canhu yaquul cadasa rajulaani laba nin baa eh, ayaa hindhisay cinda nabiy sala allahu calay wasalam fashamata waa u duceeyey axaduhumaa midkood walam yushamit alaakhar kii kale looma ducayn faqaala rajulu ninka wuxu uhi ya rasuula allah shamata haada kaa waad u ducaysay walam tushamitnii annaga maa ducaynin qaala wuxu uhi ina haada kaasi xamid allaha ilaahay buu mahadiyey wa anta lam taxmadhu adna maad mahadin can cabdillahi bni mascuud qaala wuxu uhi kunaa waxaanu ahayn idaa sallayna maca nabiy sala allahu alay wasalam nebiga markaan la tukanno qulnaa waxaanu ohan jirnay assalaamu cala allahi salaan ilaahay korkiisa ha ahaato qabla cibaadihi addoomihiisa ka hor assalaamu cala jibriil jibriilna korkiisa salaanay ahaato assalaamu cala mikaa'iil mikaa'iil korkiisa salaanay ahaato assalaamu cala fulaan wa fulaan wa fulaan saasay u tirin jireen falama insarafa nabiyu nabigu markuu soo jeestay waa markii waxyiga loo soo dejiyey aqbala calayna biwajhi wuuna soo qaabilay faqaala wuxu uhi ina allaha ilaahay huwa isaga ah assalaamu riwaayadka qaarna waxay leeyihin wa minhu salaamu nabadgelyada isagaa laga helaa magaciisuna waa salaam faida jalasa axadukum markuu midkiin fadhiisto fi salaati salaada atixiya aad u fadhiisto falyaqul ha yidhaahdo attaxiyaatu lilahi wsalawaatu wاطayibaat assalaamu calayka ayuha nabiy wraxmat اllahi wbarakaatu assalaamu calayna wcalى cibaadi اllahi الsaalixiin fainahu ida qaala dalika hadduu sidaa yidhaahdo asaaba waxay gaadhaysaa kula cabdin saalixin addoon kastoo wanaagsan fi الsamaai wاlard ashhadu an laa ilaha ila اllah وأna muxamada cabdu warasuuluh uma yatakhayar wuxuu dooranaya bacdu intaa kadib min alkalaami ay min adducaai weeyaan ducaa wuxuu doona ayuu dooranaya maasha can abi hurayrata radi allahu canhu can nabiy sala allahu alay wasalam qaal ina allaha ilaahay caza wajal kataba wuxuu ku qoray cala bni aadama ibni aadam wuxuu u qadaray xaddahu qaybtiisa min azina adraka dalika laa maxaala waa gaadhaya waa gaadhaya waa laga maarmaan inuu gaadha fazina alcayni isha zinadeedu annadaru waa eegmada wa zina lisaani carabka sinadiisuna annudqu waa hadalka xun wannafsu tatamanaa dalika naftu way tamaniyaysaa watashtahi waa jeclaanaysaa waalfarju yusadiqu dalika farjiga ayaa u rumaynaya aw yukadibu ama beeninaya ilahi waxaan ka baryaynaa khayrka ilahayna waafajiyo khayrkana inagu dilo inagu nooleeyo subxaana rabbika rabbi lcizati ama yas